Waxa uu sudhac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo malayga suuqyada magaalada Muqdisho taasoo ay sababtay badxirinkii oo yaraaday. Malayga ayaa maraya qiimo dhan saddex ilaa iyo shan doolar halka markii hore la iibin jiray toddoba ilaa siddeed doolar. Qaar ka mid ganacsatada malayga suuqyada magaalada Muqdisho ayaa ka warramaya badxiranka iyo qiimaha malayga.
hadda badxirinka alxamdulilah dib uu sii socdaa asfurkaa noo soo dhow hadda waxay kasii bilaaba maalinba maalin ka dambayso insha allah badina aad noogu sii degto annagana aan ka wada shaqaysano ummadda muslimiinta soomaaliyeed inaan malayga si raqiis ku gaarsa insha allahu tacaala Ee, wax walba xisaabay dadka soomaalida ku sameeyaan xilligay leedahay xilli xagaaga tiro kooban oo macayama waaye tiradii hadda dib ay usoo gurta tirada waxay maraysaa ee, in la yidhaahdo afartan beri konton beri ee saas ku dhowdahay maalin maalin kasii dambayso khatara waa sii yaraanayaan doomanka si nabadgelya ku imaanayaan badan aaday noo alxamdulilah ilaaha noo noo khafiifiyey wallaahi ee, soomaalida malaayga kinka fish ingiriis u dhaha soomaali yumbu ku dhahana ugu qaalisan kiilada wuxuu maraya iska toddoba doolar sida daamberiga oo kale wuxuu maraya lixdan toddobaatan uu maraayo deedarka oo kale ee, kiilada wuxuu maraya ilaa afar shan doolar uu maraayo hadda maanta dib ay usoo dhacday hadda yumbi wuxuu maraa shan doolar Ee, sida jaadarka oo kale saddex dool ee bar ah dadka bannaanka soo qofkiisa calooshii qaba saddex iyo dool ilaa afar ka bixiyaan aniga waxaan ka tahay dadka beeraleyda badda ka shaqeeyo xilliga badda ganacsanaan soo marnay digniya dowlad digniinta dowladda waa qaadanay taaniyan wasaaradda kalluumaysiga digniinta idan waa la qaatay si wanaagsan loo qaatay hadda alxamdulilah rabbil caalamiin malaaya beecis aad u sarreeyey hadda beeci alxamdulilah boqolkiiba konton hoos u soo degay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa bilaha soo socdo inuu aad iyo aad u raqiiso horta qaba maanta oo saa'id oo badda ka jirta ma jirto badxirinkiina bad oo badda waa xirniid laakiin hadda xoogaa isbeddel ayaa jiro waayo bilashii oo kuleelaha bilaabanayo sida bisha sagaalaad ilaa bisha siddeed tobanaad wixii bisha laba tobanaad ka bacdi malaayga waaba iska raqiis xoogaa beddel badda shaqada doonleyda sidii doomihii gadoomi jiray iyo waxyaalahaas iyo waa laga ceemanaya badda xoogaa isbeddel xirinka waa jirta Markii la gaaro xilliyada badxiranka waxaa yaraada keenista malayga taasoo sababtay inuu qaali ku noqdo bulshada iibiso.